I'm Nikki Strong. This is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah saddexylabaatanka bisha januari sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washington d c-na saacaddu waxay tilmaamaysaa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah xuseen bare qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti inoogu yihiin dhallinyaro ka shaqeeya la dagaalanka midabkala sooca ee bulshooyinka soomaalida ka dhex jira haldhaa indharunay ku ooyaan ilmana habartood waxay xaadir noqday oo ummadii baraha bulshada lagu shaaciyey qancintii iyo xaalmarintii iyo barashadii oo la barayba bataatanba inay wadayihiin dad isku aabbiyi hooyo dhaleen ciyaari iyo kaalmihii heesaha ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
hogaamiyayaasha golaha senadka maraykanka ayaa xalay ku heshiiyey in dib loo dhigo dhagaysiga dooda xilka qaadista madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump tallaabadan ayaa looga gol leeyahay in fursad lagu siiyo ansixinta xubnaha golaha wasiirada ee madaxweyne jo biden si maamulka cusub uu u dardargeliyo ajandayaasha ugu muhiimsan boqolka maalmood ee soo socota hogaamiyaha aqlabiyadda senadka shak shumer oo dimuqraadi ah ayaa jimcihii shalay sheegay in dhagaysiga kiiska xilka qaadista trump ee aqalka odayaasha uu bilaaban doono sideedda bisha februari ee fooda inagu soo haysa go-aankaasi ayaa waxaa ammaanay hogaamiyaha xildhibaanada jamhuuriga ee koongareeska mitch mcconnell aqalka wakiilada ayaa lagu wadaa in si rasmi ah ay isniinta ugu soo gudbiyaan qodobkii ay u cuskadeen xilka qaadistii ay ku sameeyeen donald trump kaas oo ahaa kicin fal lagu ridi rabay dowladda trump ayaa xilka ka degay labaatantii bishan januari ka hor inta uusan wakhtigiisa xafiiska aqalka caddamaan ayay golaha wakiilada xilka qaadis ku sameeyeen waxay ahayd markii labaad oo xilka laga qaado taas oo ka dhigtay madaxweynihii ugu horreeyey taariikhda maraykanka oo laba jeer xilka xayuubin lagu sameeyo sharci dejiyaasha maraykanka ayaa ansixiyey xogeeyaha gaashaandhigga ee uu soo magacaabay madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden tallaabadan ayaa ididiilo gelinaysa madaxweyne biden xogeeyaha cusub ee gaashaandhigga maraykanka general lloyd austin ayaa noqonaya wasiirkii labaad ee laga ansixiyo golaha wasiirada ee uu soo magacaabay madaxweyne biden sidoo kale generaal austin ayaa noqonaya xogeyihii ugu horreeyey ee madow ah oo ay yeelato wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka
arrintaasi ku dhaafno warkii caalamka halka aad dhegaystayaal nagala socotaanna waa voice of america washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada gaalkacyo inoogu soo diyaariyey wariyaheenna cabdiwaaxid macalim isxaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka gaalkacya ayuu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey shir loogu magacdaray la dagaalanka qabyaaladda iyo heybsooca waxaa barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan marti iigu ah guddoomiyaha ururka haweenka dowlad goboleedka galmudug xaliimo jaamac cilmi xaliimo qarad iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug maymuun calinuur geefane dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada aada mahadsantihiin aan ku hormaro xalimo jahma cilmi xalimo qarad v o a kusoo dhawo marka xigtaa bal muhiimadda shirka laga lahaa magaalada gaalkacyo lagu qabtay iyo si dadka wax badan ay u ogaadaan noo faahfaahi aadaa u mahadsantiin v o a maanta fursadda qaaliga ay siiseen shirkan dad ayaa soo aas-aasay dadkii aas-aasayaasha ahaa ayaa waxay ku fakereen in ay barnaamijkan ciribtiraan xaaladaas shan boqoloo sano ka hor lagu jiray kadib waxaa dhacday in maxaa la samayn karaa ay ku fakereen kadibna ay go'aansadeen wacyigelin in la sameeyo wacyigelinta ayaa waxay keentay inay lacag iska arooriyaan shirana la qabsi dadka loogu sheego shirkan gaalkacyana wuxuu ka mid yahay shirkaas waxaan xaal marinaynaa walaalihiin maxamed gorgaarte ee loo yaqaano beesha madhibaan ama sheekh madhibe arrintaas ayaa waxay sababtay inaan dhexda u xilino ilaahay dartiisa aan tirtirno waayo ilaahay qur-aankiisa ayuu wuxuu ku yidhi walaqad karamnaa bini aadam waxaan leeyahay dhashii aadan baan nahay dhulkaana naga beero cidka kamaanan soo dhicin kala sarrayna ma ogolin kala sarrayna ma ogolin say diintu sheegtay sadrigaa u sheeg kala sarrayna ma ogolin aada mahadsan tahay xali maqrad maymuun barnaamijka la dagaalanka qabyaalada iyo haybsooca beelaha qaarkood faa-iidada bulshada ka sukow dhalinyarada maxay tahay doorka ay ka qaadan karaan
bismillahi raxmaan raxiim marka hore ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waan salaamayaa gaar ahaan v o a madaxdeyda ugu sarreysa iyo min cabdiwaaxid oo hadda maxay ahayto xaadir ah iyo dhammaan wariyaasha iyo guddoomiyahayga cali maqarad run ahaantii waxaa farxad iigu filan oon aada ugu faraxsanahay wax in badan dhagaheena ku dhacayay oo kelmad xun ah sida markii loo fiiriyoo kaleeto dhowr boqoloo qarni walaalaheenii oo maxay ahayte lagu sameynayay qaladka iyo faquuqa iyo qabyaalada iyo haybsooca oo bini aadamkii walaalihii wada dhashay ee iyagu garteen inay qodobkaasi markii horena qalad ahaa walaalaheena cafis aan weydiisanay haddana aan maxay ahayte nafteenna iyo nafta garanaysa tii aan ka siinba aan barnay in la wada dhashay marka walaalaheenna qancay maantay oo xaalmarinta iyo gogosha loo dhigay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan la soo koobi karin ayaan ku faraxsanahay doorka ay ku leedahay markaan kuu sheega bulshada waa dareemi kartaa reer koonfur waxay ku maamahaan xumow hadday kiinweerto samow ma kiinweeraaso marka qofka walaalka in waxxun loogu dhawaaqo ama magac xun ama xataa shareecada islaamka neynaastii ayaa la diiday qofku haddii uu dhaho neynaastayaan yaan maxay ahayto naynaastayaan la samaynin haddii la dhahay muxuu ahaayey looma baahna maxay ahayto la dhaho saas darteed alla subxaana watacaalaan uga mahad celinayaa garawshada guddiga ee gruubka abaaye xaliimaqarad hadda ay ka sheekaysay insha allah aniguna aan gadaal ka soo qabsan doono oo la shaqayntii hadda abaaye abaabulkii iyo gogoshii gaalkacyo aan dhigna aan door muhiima ka qaadanay
bulshada qeybaheeda kala duwan ee muddada badan ee fog dhibaatada haybsooca ay ku socotay marka laga yimaado bulshada kale hadda nool ee dhalinyarada ah ee qeybaha kale ee kala duwan ee bulshada maxay faa-iido u tahay isu soo dhowaanshaha iyo xaalmarinta kulamadan
bismi maan raxiim sidaan kuu sheegay barnaamijkan waa barnaamij dibmadooga ee midowga gorgaarte weeyaan marka maadaama la xaal marinaayo walaalaheen maxamed gorgaarte ee beesha sheekmadhibe waxay faa'iido u tahay oo annaga aan rabnaa sida diinteena islaamka sheegtay ferist one in fort point five la waayo labo inay walaalaheen maxamed gorgaarte oo curadkii curadkeennii ah in dhammaanteen aan ka xaal marinayno dhibkii shalay loo geystay oo la doonayo in ay helaan dhinaca siyaasadda xuquuqdooda inay helaan dhinac walbo oo sida shareecada islaamka oo sheegtay boont fiveka la waayo ay noqdaan dadkooda la siman inay ogaadaan inaan nahay dad walaalo ah waxaana barnaamijkan u samaynaynaa ugu huwar badan weyn waxaa weeye isdhexgalka bulshada inay bulshada isdhexgalaan in waxyaabahaas dhan la waayo in shanta boqol oo sano waxyaabihii lagu jiray ee ahayd bahdilka halkaas uu ku dhammaado ay noqdaan dad helay walaalahood arrintaasna waa uga gurguuranay barnaamijkan wuxuu ka qaldamay dhinac dhaqan ayuu ka qaldamay annaga waxaan gaarsiinayna dhaqankii dhinaca dhaqanka marka uu ka qaldamay maanta waxaa laga saxayaa waa dhinaca dhaqanka marka dhallinyaro badanaa la shaqaysa dadka aad u farabadan ilaa shan boqol oo qof way ka badan dal iyo dibad shirarkana waxaa laga soo dhigay magaalooyinka dhan waxaa noo dhiman garoowe waxaa laga qabtay muqdisho shirka ugu horreeyey markii lasoo bandhigay ayay walaalahiin waxay dhaheen waan qaadanay xaalmarintii iyo gurguurshaa noo soo gurguurteen shirkaas ayay markay saas sameeyeen ayaa waxaa nagu dhashay inaan dadka aan wacyigelinno waxaan shir aan ka qabanay magaalada ee burco waxaan ka qabanay boorame waxaan ka qabanay jowhar waxaan ka qabanay gaalkacyo shirarkaas la qabanaya oo midowga gorgaarta oo soo socda oo gogolxeerka xaalmarinta maxamed gorgaarta beesha madhibaan ayaa wuxuu ku yimid gaalkacyo marka gaalkacyo way ka duwan tahay magaalooyinka kale oo boqortooyo ayay beesha sheekh madhibi ka yihiin waa loo guursadaa waa shaqaystaan wax walba isdhexgalka laakiin meelo waxaa jiro xuquuqdooda yacni aan dadka ayna samaynayn laakiin waxaan rajaynayaa in ay walaalaheen maxamed gorgaarte insha allah beesha sheekh madhibe ay noqon doonaan madaxweynaha soomaaliya mustaqbalka aada mahadsantaha maymuun dhalinyarada iyo dhaqanka muddo badan ay dadkaani tabashooyin kala jireen marka ay noqoto isu soo dhawaashada ma laga dhexli doonaa in dhalinyaradu ay isdhexgalaan isku dhex milmaan dhaqankii hore ee midabta koorka ahaa meesha uu ka baxo aada iyo aad waa mahadsan tahay horta dhalinyaradu sidoodaba waa cududa maskaxda bini aadanka marna waa fiyooraha cusub oo mustaqbalka loo sameynaayo matalan ayagu dakanadii hore iyo balaayadii iyo qabyaaladii maba kasoo qayb qaadaninbo xaanshe cad waayo qalbigooda wixii lagu qoraana laga akhrisanayaa waxaan barnay inay dadkaani walaala la dhasha yihiin inay maxay ahayto eedayaalkooda yihiin habaryarahood laakiin isagii qofku la waxaa looga saari karaa waxaa la dhahaa indha runay ku ooyaan ilmana habartood waxay xaadir noqday oo ummadii baraha bulshada lagu shaaciyey qancintii iyo xaalmarintii iyo barashadii oo la barayba bataatanba inay wada yihiin dad isku aabbihi hooyo dhaleen gorgaarte dhan curadkiisa uu yahay maxamed gorgaarte oo ah reer sheekh madhibe aniga dad badanaa su-aale i weydiinaya maalintii dhawda kulanka gaalkacyo ka dhacay waxay idhahayeen adinka maa waalan mase waa wada dhalanay oo dhalinyarada u badan sida gabdhihii iyo wiilashii wiilkii iigu darnaa wuxuu dhahay gabar qurux badanaan bartay saa ula sheekaysanayay waxaa la idhaha gabadha madhibaan waaye fikir xun inay dadku iga aaminaan darteedaan ka cabsanaya hadda wax fiicana ii samaysa gabadhiina waa guursanaya marka waxa waaye dadka haddii la baro wax xun wax xunay ku tarmayaan haddii wax fiican la barana wax fiicanay ku tarmayaan hadda waxaa la baray in dhammaan magaceena laysla dhaho ilmo gorgaarte aan nahay khaasatan maxamed gorgaarte uu yahay beesha shiir madhibe oo ay yihiin madhibaan curadkii gorgaarte maxamuud gorgaartana uu isugu jiro dad badan oo maxay ahayto aan la koobi karin sidaas darteed annagana farxaday noo tahay haddaan barna bulshadeennii annaguna aan u sheegno intii fikirka xun damacsanayd maalintii da odayaasha dhaqanka waan u sheegnay dhalinyarada fikirka xun laga dhaadhacsiyeyna waxaan leenahay ka saaraa maskaxdiina adduunku waa ka helid wax la yiraahdo haddaad maqashid qof xun waa qofkii alla subxaana watacaala aan ku xirnay aada maadsan tahay inkastoo aysan ku banaanayn diinta iyo dhaqanka suubanba haddana waxaa jira in muddo badan ay soo socotay midabta korkan iyo jinsi faquuqa beelaha qaar la heybsooco marka laga yimaado sidee bulshadan muddada kala irdhowday ay isugu soo dhowaan kartaa isdhexgal dhaqan mid diineed mid bulshaba ay u samayn kartaa xaliim qarab bismillahi raxmaan raxiim horta diinteena islaamka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullukum aadan wa aadam khuluqa min turaab dhammaantiin aadan ayaad ka ahaateen aadanna wuxuu ka ahaaday caro ma la kala sarreeyo ilaahina subxaana watacaala wuu noo sheegay waxaan ka abudno ilaahay yidhi lab iyo dhadig waxaan ka yeelnay shucuub iyo qabaa'il maxay tahay sababta litacaarafu ina akramakum cinda allaahi atqaakum marka qofka ilaahay u dhow xiriirkiisa ayaa ilaahay ugu dhow oo camal si wanaagsan sameeya marka barnaamijkan ee ah ee dhibaatada iyo fuqa waxaa looga bixi karaa in dadka diinta islaamka horta la baro waayo diintan islaamka waa diin dhammaystiran waa diin lagu hagaysa almuslim caqlulmuslim in la baro midda diinta islaamka ah markay midaas dadka la baro midda labaad oo la baraya waxay tahay horta hadda gabdhaha waa la guursadaa oo guurka ma aha mid hadda ay guurle ay yihiin waa gabdhaha ugu quruxda badan waa gabdhaha ugu aqoon waxaan isdhihi karaa beesha shiiqmadhibe waa beesha keliyaha oo soomaaliya xagga aqoonta ugu sarrayso waayo dhammaantood b dhi wada haystaan gabar walaa wiil maxaa yeelay dagaal qabiil ma aynan gelin taas waxay fursad siis inay wax bartaan farsamada waa aragtay ay sameeyaan soomaaliya maanta ay u samaynayaan marka waxaan leeyahay arrintaas insha allah waxaan rajaynaynaa waxay ka qaldantay saan hor u sheegaba arrintii dhaqan ayay ka qaldantay dhaqankan ka saxaynaa annaga waxaan nahay dad u istaagay habeen iyo maalin dhaqaaleheenaan ku bixinaynaa waqtigeenaan ku bixinaynaa maskaxdeenaan ku bixinaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaan maalinta qiyaamaha arraxmaan aan hor tagno iyadoo barnaamijkan aan ilaahay darta u samayn qofna aanna weji kaga rabin soomaaliyana waxaa loo baahan yahay dhammaanteed inay ogaadaan inay dadkan walaalahood yihiin aada amaasan tahay waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka madasha idaacadda v o eda maymuun magaalada gaalkacyo ma ka jiraa isdhexgal dhallinyaro marka ay noqoto gaar ahaan beelahan la hayb sooca iyo kuwa iyaga faraha ku taagtaaga
aad iyo aad waa mahadsan tahay cabdiwaaxid v o a maymuun ahaana markii aniga aada i weydiisay fikirkayga run ahaantii aad iyo aad waxaan aaminsanahay inaanay ka jirin magaalada gaalkacyood aniga kula hadlaayo waxaan ka saa ilaa labaatan iyo kow cunug ilaa sagaal iyo toban cunug oo ayey iyo habarira aan u ahay hooyadood ay tahay reer sheekmadhibe oo dadka ka dhex muuqdo waxaa kuu soo hartay aniga bataatanba fikirkaas waxa waaye horta waxaan waa caado dhaqan ma ahana sharca diin islaam ma aha sidaas darteed caado dhaqankii dadku way ku kala adag yihiin dadka reer muduga ah iyo maxay ahayta deegaan ahaan markii la dhaho dad deegaanka qiimo kale oo sharaf kale mideeda kale annaga reer mudug haddaan nahay ama reer galmudug haddaan nahay waxay noo leeyihiin mudnaan gaar ah ee reerkan reer sheekh madhibe waa culummadeena samateriyaal dhahaa sheekh maxamed samatar oo kalea ka soo jeedo annagana diinta oo sida suna wal jameeca ama inay aan aan aan aan weyneyno samateriya waaye annaga boqolkiiba boqol janta barjanta waxay noo yihiin muhiim wax haybsooca iyo wax faquuq ah iyo wax ficil xun ah oo ka jiraana ma jiraan si guud waxaan rabaa ugu dambayn inaan idin siiyo kelmad kooban dhallinyarada gobolka mudug iyo dhallinyarada kale ee soomaaliyeed ee muddada dhagtooda ay ku dhacaysay haybsooca iyo dadka haybsoocaya maxaad fari lahaydeen maxayse tahay muhiimadda ugu dambaysa ee laga leeyahay in dadkan ay isu soo dhowaadaan isdhexgalaan
bismillahi raxmaan raxiim dhammaan waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay ogaadaan oo dhagahooda ay maqlaan waxaan leeyahay madax dhagalahoo maqal waxaan leeyahay beesha sheekh madhibe ee madhibaan ee maxamed gurgaarte waxay ka tirsan yihiin gurgaarte sidaas daraaddeed dhaqamada xunxunka iyo wixii waa laga tegay qorax soo baxdana gacan laguma qarin karo barnaamijkanna waa dabayl socoto dabayshana markay socoto wax joojin kara ma laha dhallinyarada gobolka mudug waxaan leeyahay gudmug wax dhiboo ka jira ma laha wiilashii gabdhaha way isguursadaan awoowayaal iyo ayayaala joogo taariikh ayay gaalkacyo leedahay walaalaha sheekh madhibe waa sheeqeenna waa ogsantaha cali samatar ha wuxuu ahaa shiiq ugu horreeyey ee magaalada hobyo oo gabar iyo wiil isku mehriyo xalaashii xaaraan maba ka seenba cidan jaalle maxayta golmudug waxaa xalaashii xaaraanta u kala soocay ee bara waxay ahaayeen iyagay ahaayeen marka qofkani waa ogtahay ilaahay baa yidhi inamaa yakhsha allah min cibaadati alculamaa alculamaa warasatu alambiyaa waaba culimmadii reerka marka nin sheekaaga ah dee dhul maba dhigaysa madaxay saarihim dhallinyaradana waxaa weeyaan fikraddii waaradkooday qaadanayaan marka waxaan leeyahay barnaamijkaas faquuqan wuu dhammaaday bisha lixaadaa lasoo gabagabaynaya bahashaan dhaqanay ku xumaatay dhaqanaana saxaya waxaana rajaynaa insha allah dadka walaalaha ay habeen iyo maalin u taagan arrintaa ilaahay ajir inuu ka siiyo waxaana leeyahay gurgaarta insha allah wuu guulaysanaya
aniga baaq waxaan u dirayaa ka maymuun cali nuur geyfan ahaan ama ka gudoomiye ahaan gobolka mudug anigoo ku hadlaya gabdhaha gobolka mudug ama wiilasha gobolka mudugba oo marna hooyo ah mar gudoomiyahoodii ah marna ah isdhexgalkii iyo horumarkii qofkii ka shaqaynaya waxaan rabaa inaan laba kelmad dareensiiyo dhallinyaroy meelaad joogtiinba soomaaliyeed ee dhegihiina fura aniga cilmi baaris ayaan sameeyey waan baara qodobkan kow meesha ka yimid waxaa la ii sheegay in laba nin oo walaalo ah nin uu lahaa gabdho qurqurux badan ninna uu lahaa gabdho fool xun markaas darteed uu dhahay gabdhihiisii way la guursan waayey gabdhaha foosha xun ninkii lahaa ma ahayn maxamed gorgaarte ma ahayn gabdhaha quruxda badanna waxay ahaayeen curadkeenna awow maxamed gorgaarte gabdhihiisa ninkii waxaa la dhahay oo gabdhaha foosha xun lahaa gabdhihiisii way guumoobeen ama way waa la guursan waayey brobagaan ah wuxuu sameeyey inuu dhahay waryaada dhallinyaradii iyo dadkii inuu tartiib ugu sheegay sheeko oo xan camal ah oo brobagaan ah uu dhahay waryaada gabdhaha quruxda badanoo aad guursanaysaani ma ogtiin inay yihiin gabdho oo madhibaan ah anigana gabdhahayga aysan madhibaan ahayn dicaayadda waxaa keenay nin gabdho fool xun oo gabdhihiisa gadaaya oo laga gabdho qurxoonaa marka waxaan leehay dhallinyarada soomaaliyeed maamaayo talyaaniha jirto oo ku dhahaysa barabagaandadii meesadi weero barbagaanku waa weerar aan hubaysnayn waxaan inay dicaayad ahaayeen dhegaysta waxaan inay barbugaan ahaayeen dhegaysta waxaan inay ahaayeen faduul iyo dhaqan xumo iyo jahli dhegaysta gabadhii aad ama maxamuud gorgaarta ha noqoto ama maxamed gorgaarta ha noqoto ay isfahantaan tanba teeda kale waaye wiilka ay isfahantaan ama maxamuud gorgaarta ahaada ama maxamed gorgaarta ahaadana tanba tiisa kale waaye coqda nafsiga iska saara barbagaanka meesha ha ka baxo dhegihiina fura walaalkiin waaye walaalihiin waaye xaggii xagga dhanka aragtiina u jeesan kartiin dhallinyaradaan faraaya waa mahadsantihiin intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada idaacadda v o eda oo toddobaadkan aanu kaga hadlaynay sida bulshada dhexdeeda looga saari karo haybsooca ah ku salaysan qabaa'ilka toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ahaa xaliimo jaamac cilmi xaliimo qarad guddoomiyaha ururka haweenka dowlad goboleedka galmudug maymuun cali nuur geefane guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee galmudug toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isxaaqa ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay intaynu barnaamij midkan lamida mar kale ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada inoo soo diray halkaad nagala socotaanna waa v o a haatanna ku soo dhowaada wararkii ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
haddii aan ku horeyno kulamo teelteela oo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la ciyaari doono dalka sbain hal kulan oo ka tirsan horyaalka laliiga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha levante ee real bilodaliid kulankaas ayaana ku soo dhammaaday barbaro laba gool iyo laba gool ah oo labadaasi kooxood ay isla dhaafi waayeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi laliiga ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda huwaska ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda villareal sevilla iyo gadis ayaa wada ciyaari doona real sociedad iyo real batis ayaa isku aadan iyadoo ciyaarta u dambaysa kulamada caawa dhacayana ay dhex marayso kooxaha deportivo alves iyo real madrid kooxda deportivo alves ayaa garoonkeeda kusoo dhoweyn doonta kooxda real madrid oo ah tan difaacanaysa horyaalka laliiga kadib markii xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ay kusoo guulaysatay horyaalka laliiga ee xilli ciyaareedka ayaa waxaa horkacaysa kooxda atletico madrid oo ciyaartay kulan waxayna urursadeen dhibcood kooxda real madrid oo ciyaarood ciyaartayna waxa ay leedahay dhibcood farqiga dhibcaha ee real madrid sanadkan loogu hogaaminayo ayaa ah toddoba dhibcood haddii kooxda atletico madrid kulanka gacanta ugu jira ay badisana waxa ay ku hogaamin doontaa toban dhibcood barcelona oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay afar iyo soddon dhibcood dhinaca iyo dalka talyaanigana hal kulan oo ka tirsan horyaalka sira'aaga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha beneveto iyo torino kulankan oo ahaa mid adag ayaa labada kooxood ay isla dhaafi waayeen barbaro laba gool iyo laba gool ah kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka siraaga ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda roma ayaa martigelinaysa sbesiya ac milan oo ah kooxda hogaaminaysa horyaalka talyaanigana waxa ay garoonkeeda ku martisoori doontaa kooxda atlanta ee kubadda cagta yudaneza iyo inter milan ayaa isku aadan halka cayaarta u dambaysa kulamada caawa dhacayana ay u dhexayso kooxaha fiorentina iyo corotona kooxda yuventus oo sanadihii lasoo dhaafay iska yeelatay horyaalka talyaaniga ayaa hadda waxaa ku yimid hoos u dhac taasoo cadaadiska kusii kordhinaysa tababare andre birlo oo laga yaabo inay soo wajahdo hubanti la-aan dhinaca shaqadiisa ah dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan koobka f a kaabka ee kubadda cagta ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda southampton ayaa garoonkeeda ku martigelinaysa kooxda arsenal banley iyo norwich city ayaa isku aadan braton albion iyo blackpool ayaa wada ciyaari doona millwall waxa ay martigelinaysaa kooxda bristol city sheffield united iyo raymond ayaa isku aadan swansia cityna waxa ay la ciyaari doontaa nottingham forest westham united waxa ay la ciyaari doontaa doncaster rovers halka ciyaarta u dambaysa ay dhex mari doonto kooxaha manchester city iyo chattenham town kooxda baariis ee kubadda cagtana waxaay afar iyo eber oga badisay kooxda montbillar oo isaga hor yimaadeen kulan ka tirsan horyaalka faransiiska afarta gool ee kooxda b s g ayaa laba ka mid a waxaa magaciisa ku qoray ciyaaryahanka da'da yar ee kaylan imbape labada gool oo kale ee kooxda b s g na waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah mauro icardi iyo neymar de silva kooxda b s g ee kubadda cagta ayaa horyaalka faransiiska oo la ciyaaray koob iyo labaatan ciyaarood ku hogaaminaysa shan iyo afartan dhibcood waxaana kusoo xigta kooxda liil oo labaatan kulan ciyaartay oo iyadana urursatay labaiyo afartan dhibcood haddii kulanka baaqiga ah ee koobiyo labaatanaad ay ciyaarto kooxda liilna waxa ay ku dhibco noqon doontaa kooxda b s g iyadoo tegi doonta shan iyo afartan dhibcood leon oo urursatay afartan dhibcood ayaa kaalinta saddexaad ee horyaalka faransiiska ku jirta wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatana dhegeystayaaldeen u jeedsan dhinaca iyo heesaha waa heestii liibaantii qoryooley iyo abuukar maxamed axmed abuukar qoryooley
cilmikii qaribi qadoodiga ku dilaye anigana iqaado qawiyada igi adiga qamarey adiga qamarey qisaastani wacan sida roob qadoodo qaboona intuu dacay dhirtu wada qarsoontu qaybisay mirahayo lagu soo qamaamiyo qolbaxay la moodi sida roob qadoodo qaboona intuu daay dhirtu wada qarsoontu qaybisay mirahayo lagu soo qamaamiyo qolbaxay la moodi adigay qoomo qanci maayo jeeran adigay qoomo qanci maayo jeeran isku qeebahaanu uquudaan wadaagni isku qeebahaanu uquudaan wadaagni qaboube meelaan qaxar lahayniyo dhulku kala qaboube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure indhaqabad wanaage qaboube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qaboube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure indhaqabad wanaage
tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heestaasi laga afka lahayd ee liibaantii qoryooley iyo fanaanka abuukar maxamed axmed abuukar qoryooley idaacaddeenni ayay ugu dambaysaa dhanka farsamada sandheere ayaa inoo joogay tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyajacaylku quraan layska saariyo wax ka qabaasha leeyahay qudhiqays markuu jaray layla qolka geliya hore looga quustay qamaray jacaylku quraan layska saariyo wax ka qabaasha leeyahay qudhiqays markuu jaray layla qolka geliyaba hore looga quustay qabuuraha inaan gelo haatani qorshayse qabuuraha inaan gelo haatani qorshayse khilaafiga hor keente waa inuu qiyaamaha khilaafiga